إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan sarkaal ka tirsanaa qunsuliyadda dowladda itoobiya ee magaalada garowe ayaa meydkiisa laga helay magaalada laascaanood ee gobolka sool guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay isbitaallada yaalaan ciidamo dhaawacyo ah oo dhibaato adag ku nool dagaal culus ayaa lagu qaaday fadhiisin ciidanka shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin duleedka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose mas-uul hore oo ameerikan ah ayaa eedeen culus u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macallim fiqi xilli ay sii xoogaysanayso quusta ay reer galbeedku ka muujinayaan siyaasadda dowladda federaalka mid ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalku ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku soo jabay furumaha dagaalka ayaa ku qulqulaya gobollada galgaduud mudug iyo banaadir xilli xasan sheekh ay mudaxireedkiisa ka harsan tahay sannad iyo maalmo warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan dowladda ingiriiska ayaa shaacisay in ay ka hortagtay diyaaradu laga leeyahay dalka ruushka oo ka soo gudbay badda baltika intaasu waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo goor dhowna warkaas oo faahfaahsan ayaad dhegaysan doontaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan kow iyo labaatanka bisha afaraad sannadah labada kun shan iyo labaatanka ee milaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaal culus ayaa lagu qaaday fariisan ciidamada shisheeyaha ah ay ku leeyihiin duleedka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaal culus ku ekeeyey xerada askarta shisheeyaha ee deegaanka ambareeso oo dhaca duleedka degmada baraawe hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay baraawe iyo daafaheeda ma aynan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaalka sarkaal ka tirsanaa qunsuliyadda dowladda itoobiya ee magaalada garowe ayaa meydkiisa laga helay magaalada laascaanood ee gobolka sool faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cali aadan xasan wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda itoobiya ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray faarax caydiid jaamac waxaana uu ka mid ahaa saraakiisha qunsuliyadda itoobiya ee magaalada garawe sida ay sheegayaan xogaha laga helayo magaalada meedkiisa ayaa laga helay dooxada gooja cadde oo u dhow magaalada laascaanood goobjoogyaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meydka sargaalkan la helay ay ka muuqdeen dhowr xabadood iyadoo sidoo kale laga helay calaamado muujinaya in si xun loo jirdilay ka hor intaana la tooganin wararka ayaa intaas ku daray in dirka sargaalkan uu dhacay kadib markii koox hubaysan ay kala baxeen hoygiisii iyagoo u kaxeeyey meel aana la garanaynin kadibna halkaas ku toogtay faarax caydiid jaamac ayaa la sheegay inuu ka shaqayn jiray la socodka dadka itoobiyaanka ah ee safarka ah ee imaanaya amaba ka dhoofaya gudaha soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda dilka mana jirto war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda itoobiya oo ku saabsan arrinkaasi
guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay isbitaallada yaalaan ciidamo dhaawacyo ah oo dhibaato adag ku nool sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mubaarako cumar maxamed axmed amiir oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ugu magacaaban dowladda federaalka ayaa booqday mid ka mid a isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho oo ay yeelaan dhaawacyo askarta dowladda federaalka guddoomiyaha ayaa tilmaamay inuu jeclaan lahaa in lasoo afjaro dagaalka qarashka ugu baxan ay meelo kala gelin lahaayeen sida uu hadalkiisa u dhigay wuxuu aad ugu danqaday ciidan ka tirsan dowladda federaalka ku dayacan isbitaallada taasi ayaan la dhigi karaa way keentay inuu jeclayso soo afjirda dagaalka maadaama maalinba maalinta ka dambaysa uu khasaaruhu kusii badanayo qarashna aan u baaqan iyadoona ay aad u soo badanayaan dagaalada lagu dabarjarayo ciidamada dowladda federaalka cisbitaalkan wuxuu ka mid yahay cisbitaallada loogu adeego ciidamada ku soo dhaawacma dagaalka dadka yara xanuunsan ee dhibaataysan ee ku soo dhaawacmay ee darteen u soo dhaawacmay dagaalada oo aan baahi u qabno oo aad arki kartaan waxa nooga baxa kharashka nooga baxa dagaalka wax kaleaan ku qabsan lahayn haddii dagaaladu ay naga soo dhammaan lahaayeen si kastaba ahaatee hadalka guddoomiyaha ayaa imaanaya xilli dhowaan guddi uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre ay booqdeen isbitaalada ay ku jiraan ciidamada dowladda federaalka ee kusoo dhaawacmay furimaha hore ee dagaalka iyagoona ka diiriyay xaaladda caafimaad ee ciidankooda ay ku sugan yihiin waxayna sheegeen in hal isbitaal keligiis ay ku jiraan dhaawacyo gaaraya saddex boqol oo askari kuwaas oo qaarkooda dalka aan waxba loogu qaban karin mas-uul hore oo ameerikan ah ayaa eedayn culus u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi xilli ay sii xoogaysanayso quusta ay reer galbeedka ka muujinayaan siyaasadda dowladda federaalka waryaheena farxaan cali cabdulaahi ayaa warkan noo sii ambaqadaya xoghayihii hore ee dowladda maraykanka u qaabilsanaa arrimaha qaaradda afrika ninka lagu magacaabo tayber nagi sidoo kale soo noqday safiirka dalka maraykanka u fadhin jiray dalalka etoobiya iyo gaana ayaa dhaliilo xooggan kala dullacay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi taiber nagi ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa x oo horey loo odhan jiray twitter ku eedeeyey wasiir fiqi in uu yahay abaallaabe aanan waxba kale ogayn isagoona ku tilmaamay mid ku candhuufaya weelkii uu wax ku cunay kadib markii fiqi uu hadal dhaliil looqaateen ah oo ku saabsan ciidamada soo duulayaasha ah ee afrikaanta uu ku soo qoray boggiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay aaladda facebook warka taiber nagi oo lahjad adag ku qornaa ayaa u dhacayay sida tan ninka lagu magacaabo fiqi waa nin aanan abaal lahayn oo qaniinaya gacanta ka hortaagan kooxaha jihaadiyiinta ah ee doonaya in soomaaliya ay la wareegaan mana ahan in uu wasiir fiqi wax ka sheego xogaga awsam oo horey loo odhan jiray atmis ee har iyo habeen u soo jeeda amnigiisa inuu ciidamadaasi eed u jeediyana waa wax aanan la aqbali karin oo aanan macquul ahayn ayuu qoraalkiisa dhaliisha sii raaciyey taibor nagi kaaliyaha xoghayihii hore ee dowladda maraykanka u qaabilsanaa qaaradda afrika nagi ayaa isweydiiyey su'aal odhanaysa soo lama dhihi karo in madaxda qaar ee ka tirsan xukuumadda villa soomaaliya islamarkaana dhaliilaya ciidamada shisheeye ay iyagu qayb ka yihiin suurad xumaynta ciidamada afrikaanka ah ee duulaanka shisheeye ku jooga soomaaliya hadalkan ka soo yeeray siyaasiga ameerikaanka ah ee taibor nagi ayaa yeeshay hadalhayn ballaaran isagoona dadka qaar ay ku tilmaameen in uu yahay ra'yiga iyo mowqifka dowladdiisa maraykanka ee ku aadan ciidamada shisheeye ee dalka soomaaliya ku sugan kuwaasi oo waddamada reer galbeedka ahi dalkan muslimka ah ku hayaan
mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto xarakada shabaabulmujaahidiin sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulqaaliq macalin cabdiweli xildhibaan garaad oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheikh ay ku fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka keliya ma ahanee waxa uu xusay in dowladda federaalka ay dhan weliba ka fashilantay haddii ay ahaan lahayd siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan dibadda intaba sidoo kale waxa uu xildhibaanku sheegay in xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka ay kala xisaabtami doonaan fashilka iyo tayixumada haysata dowladda federaalka waa kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan fariin halkaan kaga faa'idaysto madaxweynaha u sheego madaxweynuhu dalka wuxuu u baahan yahay xukuumad dagaal u baahan yahay ee xukuumad igu sawira ama xukuumad doorasho fey kaala shaqayso uma baahno dalkan wuxuu ku jiraa dagaal argixisaa soo weerartay argixisana loogama hortegi karo iska dheh iyo wasiirro iska baashaalaya loogama hortegi karo xukuumaddan waxay ku fashilantay dhinac walbay ku fashilantay xukuumaddan inay dagaalka gashin oo ku fashilantay in ay argixisa la dagaalantay ku fashilantay siyaasad adduunka inay kaala shaqayso ku fashilantay siyaasad gudaha inay kaala shaqayso ku filantay baaqeenna aniga waxaan ku jeedinayaa ama aan u sheegayaa madaxweynaha in xukuumad tayale uu keeno xukuumaddaanna ay fashilantay yaan rabaa inaan madaxweynaha u sheego si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe isa soo tarayay xildhibaanada iyo saraakiisha dowladda federaalka oo haliska muujinaya jiritaanka dowladda federaalka iyagoona mar weliba sheega in ay dowladdu ku fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku soo jabay furumaha dagaalka ayaa ku qulqulaya gobollada galgaduud mudug iyo banaadir xilli xasan sheikh ay muduxileedkiis ka harsan tahay sannad iyo maalmo bishii may sannadkii labada kun laba iyo labaatanka waxaa dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib doorasho ka dhacday magaalada muqdisho oo ay ku tartameen madaxweynihii xilligaasi farmaajo iyo musharaxiin uu ka mid ahaa xasan sheekh iyadoo xasan sheekh muddo sannad iyo shan iyo labaatan maalmood uga harsan tahay xilkiisa ayay dowladda federaalka waxa ay wajahaysaa caqabado badan oo dhanka siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha la xidhiidha xasan durbadiiba waxa uu isku dayey in uu rajogeliyo taageerayaashiisa isagoo adkeeyey in uu fulinayo ballanqaadyadii uu carabka ku dhuftay muddadii uu ku jiray ololaha doorashada wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada dowladda federaalka ayaa qaaday dagaal xoogan iyagoo ajiibaya xamlo uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda waxyar uun kadib markii la doortay magaalooyin deegaano iyo tuulooyin dhowr ah ayaa la qabsaday markii ay isaga baxeen ciidamada al-shabaab dowladdu ma haynin istaraatiijiyad iyo qorshe ku aadan goobaha ay kala wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin dadka falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha ciidanka waxa ay durbaba shaki geliyeen guulaha isdabajooga ah oo ay gaarayeen ciidamada dowladda federaalka waxayna isweydiinayeen su'aalo jawaabtooda la waayey oo ay ka keeneen halka ay ku dambeeyeen dagaalyahanada al-shabaab oo nolol iyo geeri midna lagu haynin xaaladdu ma ahayn mid waarta waxaana mar kale maanta xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo ka xoogan sidii hore ay dib ula wareegtay meelo muhiim ah oo ka tirsan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo ah gobollo muhiim u ah amniga caasimadda muqdisho waxaana muuqata in difaaca caasimadda uu khatar wajahayo iyadoo al-shabaab maalinba maalinta ka dambaysa ay ku soo dhowaanayaan deegaano kaabiga ku haya muqdisho guuldarooyinkii dowladda federaalka ay kala kulantay dagaaladii ka dhacay masaajid cali gaduud iyo aadan yabaal ayaa furo u noqday in si rasmi ah loo waayo talis ciidan oo isku qaabaya ciidamada furumaha ku jabaya kuwaas oo ku daalay aadna u tabardareeyey sababo ku aadan dagaalada aan dhammaadka lahayn ee ay la galeen xarakada shabaabulmujaahidiin waxyaabaha niyadda ka sii dhaawacay askarta dowladda federaalka ayaa ahaa in taliyihii ciidamada dowladda federaalka odawaa yuusuf raage iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ay iyagiiba halis galeen oo ay la soo carareen naftooda xilligan shuuta iyo odawaa yuusuf raage waxa ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho kadib markii lagu soo qaaday diyaarad nuuca kuwa qumaatiga u kaca ah iyadoo dagaalka u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka uu galay marxalad cakiran oo u muuqata mid kala bax ah ayaa ciidamo aad u badan oo ku soo jabay aadan yabaal maalmihii lasoo dhaafayna ku sugnaa muuqokori oo gobolka hiiraan ka tirsan waxa ay bilaabeen inay u soo ruqaansadaan dhanka xeebta ee caasimadda muqdisho boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda oo ka soo gurmaday gobolada galgaduud mudugka shabeellaha dhexe iyo banaadir ayaa soo faarujiyey magaalada muqokori xilli uu halkaa ku sugnaa odawaa yuusuf raage barakaca ciidamada dowladda federaalka ee magaalada muqokori ayaa sababay in uu sare u kaco qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha gaar ahaan kuwa mara dhanka xeebta taasoo muujinaysa jaha wareerka ay abuureen qulqulka ciidamada dowladda federaalka gaadiidleyda ayaa sheegaya in gawaarida boostoojooyinka ka bixi jiray ay hadda si gaar ah u karaysanayaan ciidamada ka soo barakacay magaalada muqokori taasoo sababtay in shacabku ay waayaan gawaari ay raacaan ciidankii mid baabuurkii socda istaajina oo dhaha intaa socotaa mid hooyadii soo wacaysa inaad lacagan kuu soo direen baabuur soo kirayso anigan boqol askari laba boqol askari ka badan waa imaatay intaas lacaga ku siinaynaa maxaa la jira lix sideed tobanaan neelna qaad taadi geynaya beledweyne qaara guraceel ku dhaha qaara ku dhaha meel hebelna gey waxaasoo dhan markay dhacaana odowaan waa jooga laba habeen saddex habeen oo muquri jooga qulqulka ciidamada dowladda iyo xaaladdan jahawareerka ah ee taagan ayaa mar kasta waxay fursad dahabi ah u tahay xarakada al-shabaab oo looga bartay inaysan marnaba lumin fursadda ay ku helaan cadowgooda xilli xaaladda cakiran ee dowladda federaalka ay halkaasi marayso ayaa haddana magaalada muqdisho waxa ay dowladda federaalka ka wadaa diiwaangelinta doorasho qof iyo cod ah oo aad loogu quslay siyaasiyiinta mucaaradka ayaa xoojiya hadalkoodii ahaa in xilligan dalku doorasho cod iyo qof ah diyaar u ahayn xaalkuna uu faraha ka sii baxayo su'aalna ay ka taagan tahay jiritaanka dowladda mooralka iyo niyadda ciidanka dowladda federaalka oo hadda aan xasilooneen ayaa sii xumaan doona maadaama dowladdu u muuqato inaysan haynin awood ciidan iyo mid dhaqaale oo ay ku sii waddo dagaalka ay sannado ka hor ku dhawaaqday kaas oo ay ku laadeen saraakiil iyo ciidamo badan warkaan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina dowladda ingiriiska ayaa shaacisay in ay ka hortageen diyaarado laga leeyahay dalka ruushka oo ka soo gudbay badda baltiga boqortooyada ingiriiska ayaa war ka soo saartay howlgallo militari oo ay sameeyeen diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi kuwaas oo ka hortegay diyaarad ay leeyihiin ciidamada ruushka oo ka soo gudubtay hawada sare ee badda baltik oo u dhow dowladaha isbahaysiga kula jira gaashaanbuurta naito wasaaradda difaaca ee ingiriiska ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay fuliyeen weerar ka hortag ah kaas oo la isaga difaacay gardarada ruushka weeraradan ayaa sii kordhaya kadib markii ay isku dhacyo soo kala dhex galeen dowladaha yurub iyo maraykanka tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhexeeya ruushka iyo ukrain waxaa hawada isku shareeray walaac laga qabo qulqulka ciidamada ruushka kuwaas oo ku wajahan dalalka qaaradda yurub warkii subaxnimo dhegaystayaal xilligan waa naga intaas idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi